waa mahadsantahay walaalka warbixintan kooban waxaan insha allahu tacaala isku dayayaa inaan kusoo koobo howlgallo aada u tiro badan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliyeen wax ka yar shan iyo toban maalimood kuwaasi oo runtii dhiig aada u fara badan uu kaga daatay ciidamada dowlada federaalk iyo sidoo kale kuwa atmis ee dalka kusoo duulay haddaan ku bilaabo taarikhda markay ahayd shan labaatanka bisha koowaad ee sanadka kuna afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan labaiyo tobanka bisha sideedaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka ciidamada mujaahidiinta iyo askarta dowlada federaalk dagaal u dhexeeya ayaa wuxuu ka dhacay duleedka magaalada muqdisho weerarkaasi wuxuu ahaa kamiin ciidamada mujaahidiinta ayaana waxay u dhigeen ciidamada dowlada federaalk oo kasoo baxay magaalada muqdisho islamarkaana doonayay inay qallaasa ka geystaan deegaanada dhacabduleedyada magaalada muqdisho gaar ahaan weerarkaasi wuxuu ka dhacay halka loo yaqaano beerta cali mahdi war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen labaiyo toban askariya way ku jiraan laba kamid ah saraakiishii hogaaminaysay laba gaadiid ahna way ku gubeen weerarkaasi isla maalinkaas howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen ee xaafadda xoosh ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay sarkaal laba xidigla ah oo lagu magacaabi jiray muxiyidiin xalane wuxuu ahaa taliyo ku-xigeenka xerada ciidamada dowlada federaalk ee xaafadda bangale ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho saddexii tobanka bisha sideedaad ee labada kun saddex iyo labaatanka oo ku beegan lix iyo labaatanka bisha koowaad ee kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada howlgallada maalinkaasi dhacay aada ayay u tiro badnaayeen haddaan kasoo koobo ee kuwa ugu khasaaraha badnaa waxaa kamid ah ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgal qaraxa ka fuliyeen inta udhexeysa deegaanada garas ceebaad iyo sidoo kale janaay cabdalla weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay weerarkaasi waxaa lagu dilay laba askari oo mid sargaali ahay hal askari ayaana ku dhaawacmay gubashadana waxaa lagu sheegay hal gaari oo cabdibila ah shabeellada dhexe isla maalinkaas ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax ka fuliyeen degmada runirgood waxayna la egteen ciidamada dowlada federaalk gaar ahaan kuwa lagu soo tababaray dalka eriterea weerarkaasi waxaa ku dhintay saddex askari laba kalena way ku dhaawacmeen afar iyo tobanka bisha sideedaad labada kun saddexiyo labaatanka oo ku beegan toddobiyo labaatanka muxaram kun afar boqol ee shan iyo afartanka hijiriyada howlgalladii ugu waaweynaa ee maalinkaasi dhacay kuwooda ugu khasaaraha badna haddaan ka xuuso waxaa kamid ah gobolka shabeellaha hoose waxaa warar dheeraada laga helay laba qarax oo ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen ciidamo lug yugandhees ah kuwaasi oo ku socdaalaya inta u dhexeysa deegaanada shalambood iyo danow qaraxyadaasi waxaa ku dhintay afar askari oo yugandhees ah dhaawacana waa laba kale dhanka kale jubbooyinka gaari sagsiid ah way la socdeen ciidamada maamulka jubbaland oo islamarkaana ku socday xawaare aada u sareeya ayaa rugmaday saddex askari ayaa goobtaasi uga dhimatay dhaawacana waa saddex kale uu ku jiro sarkaal taliyo horin ah kaasi oo dhaawiciisu aada u cuslaa shan iyo tobanka bisha sideedaad labada kun saddex iyo labaatanka oo ku beegan sideed iyo labaatanka bisha koowaad sanada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada howlgalladii ugu waaweynaa ee maalinkaasi dhacay waxaa kamid ah gobolka laamu ee wadanka kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday gaari kooyal ah way la socdeen ee askar kenyaati ah kuna sii jeeday magaalada hindi weerarkaasi waxaa ku dhintay sagaal askari oo kenyaati ah gaarigii kooyalkana goobta ayuu ku basbeelay lixii tobanka bisha sideedaad labada kun saddex iyo labaatanka oo ku beegan sagaal iyo labaatanka bisha koowaad kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada weerarada maalinkaasi dhacay kuwooda ugu waaweyn waxaa kamid ah gobolka shabeellada dhexe qarax iyo kamiin ay mujaahidiinta u dhigeen ciidamada dowlada federaalka ku sugnaa duleedka degmada ruurgood ayaa waxaa la gaarsiiyey khasaaro xoogan weerarkaasi waxaa la xaqiijiyey in lagu dilay sagaal askari uu ku jiro sarkaalkii watay dhaawacana waa toddoba kale isla degmada runirgood duleedkeeda dagaalo dhowr jeer lagu jibiyey ciidamada dowlada federaalk ayaa ka dhacay weerarkaasi waxaa lagu dilay sida aan xogta ku helnay sagaal iyo toban askari oo ku jiray sarkaalkii watay dhaawacana waa toban askari oo kale khaniimana mujaahidiinta weerarkaasi way ku furteen maalinkaasi waxaa dhacay weerar nafurnimo ah oo ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen askar ka tirsan dowlada federaalk waxaana uu ka dhacay duleedka ee magaalada masagawaay ee gobolka galgaduud waxaa la sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen shan iyo toban askari dhaawacana waa sagaal kale sidoo kale waxaa jira burbur xoogan oo la gaarsiiyey gaadiidka toddobiyo tobanka bisha sideedaad labada kun saddex iyo labaatanka markii ay ku beegneed soddonka bisha koowaad ee kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada howlgalladii ugu waaweynaa ee maalinkaasi dhacay waxaan ka xusi karnaa in ciidamada mujaahidiinta ay weerar kamiin ah u dhigeen ciidamada dowlada federaalk ee loogu yeero gorgor kuwaasi oo kasoo baxay deegaanka xuseen cagay ee duleedka masagawaay waa gobolka galgaduud weerarkaasi waxaa ku dhintay laba askari dhaawacana waa laba kale mujaahidiintana qoryo iyo hub kale ayay ku furteen sideed iyo tobanka bisha sideedaad labada kun saddex iyo labaatanka ku beegan labada bisha labaad kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada banaadir ciidamada mujaahidiinta howlgal gaar ah way ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee dowlaadka magaalada muqdisho waxa ay qarax kula beegsadeen ciidamada dowlada federaalka gaar ahaan qeybtooda loogu yeero boolis militaro oo lagu soo tababaray dalka uganda hal askari ayaa ku dhintay dhaawacana waa afar kale ee sagaaliyo tobanka bisha sideedaad labada kun saddex iyo labaatanka oo ku beegan maalinka saddexaad bisha labaad sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada banaadir howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada dayniile magaalada muqdisho waxaa lagu dilay nin lagu magacaabi jiray cabdulaahi yariiso oo ahaa gudoomiye waaxid ka tirsanaa maamulka degmadaas shabeellaha hoose qarax ciidamada mujaahidiinta ay la beegsadeen ciidamo lug yugandees ah oo ku socda inta udhexeysa degmada buulamareer iyo deegaanka golweyn waxaa lagu dilay shan askari oo ugandhees ah banaadir howlgal ay mujaahidiinta ka fuliyeen magaalada muqdisho waxaa lagu dilay sargaal lagu magacaabi jiray maxamed shariif xuseen maamulka degmada dharkeley ee magaalada muqdisho ayuu ninkaasi ka mid ahaa sidoo kale isla banaadir mujaahidiinta weerar madaafiic ah ayay ku qaadeen xerada xalane ee magaalada muqdisho madaafiicdaasi goobo muhiim ah ayay ku dhaceen labaatanka bisha sideeda labada kun saddex iyo labaatanka ku beegan afarta bisha labaad kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada banaadir howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen degmada wadajira magaalada muqdisho waxay ku dileen korneel cali oo ahaa sargaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka jubbooyinka ee maalinkaas waxaa lagu dilay laba askari ka gadaal markii ciidamada mujaahidiinta ay weerar ka fuliyeen ee duleedka degmada aafmadow maalinkii taa xigtay labiyo labaatanka bisha sideedaad banaadir xarakada mujaahidiinta al-shabaab camaliyad istishaadiya ah ayay ka fulisay waxayna la eegatay xarun ciidamada dowladda federaalka qaybtooda loo yaqaano booliis militaar ku leeyihiin kasoo horjeedka halka loo yaqaano xeerada jarmal ee jidka warshadaha ee magaalada muqdisho waxaa weerarkaasi ee jira khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac oo la gaarsiiyey ciidamadii ku sugnaa halkaasi shabeellada dhexe ciidamada kasoo duulay dalka burundi ayaa waxaa weerar lagula eegtay halka loo yaqaano xawaadley waxaana qaraxa ku dhintay saddex askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay saddex iyo labaatanka bisha sideedaad oo ku beegan toddobada bisha labaad sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada howlgallada maalinkaasi dhacay waxaan ka xusi karnaa in ciidamada mujaahidiinta ay habeen siq dhexe cagta mariyeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay kaga sugnaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho weerarkii ka dhacay degmada kaxda waxaa lagu dilay sagaal iyo toban askari maxaabiis ciidamada mujaahidiinta ay gacanta kusoo dhigeen ayaana jiray weerarkaasi waxaa sidoo kale la sheegay in labaatan askari dowladda federaalka ay nolol iyo geeri ku weysay saddex gaari oo kamid aha gaadiidkii ee xeradaasi yaalay in ciidamada mujaahidiinta way gubeen qaar ka midana way soo qanimaysteen intaasi ayaan ka xusi karnaa howlgalladii ugu waaweynaa